guri ay degan yihiin qoys fudud oo suudaani ah oo ku yaala tuulada shaqra ee galbeedka magaalada alfaashir oo dhacda waqooyiga darfuur waxaa ka dhacday qiso cajiib ah haweeneyda guriga degan oo lagu magacaabo saade alfaatix ayaa la kulantay toban qof oo barakacyaal ah oo ay colaaduhu ka soo saareen guryahooda waxayna qaadatay go-aan ah inay dadka walaalaheed ah martigeliso oo ay dhexda u xirato iyadoo weliba qoyska saada uu yahay mid aan hanti badan haysan dhaqaalahooduna uu kooban yahay ayaa waxay tallaabada ay qaaday muujinaysaa dulqaadka iyo deeqsinimada inay weli baaqi kusii tahay waddanka suudaan dhaqankan oo weligiis ahaa mid soo jireen ah oo ay caan ku ahaayeen bulshada waddankaasi saado iyada oo gaadiidsanaysa dameerkeeda una sii socoto ceel u dhow si ay biyo uga soo dhaansato ayay warbaahinta u sheegtay in ay martida la joogto la tacaalayso waxay tidhi ma haysano wax kale oo aan ka ahayn inaan cuntada aan haysano la wadaagno martida guryahooda uga soo cararay colaadda waana ay dhacday hadda waa markeena si aan u caawino sida ugu macquulsan ayay tidhi iyadoo muujinaysa inay godanayso kaalinta ay lama huraanka tahay inuu qaato qof walba marka uu la kulmo xaaladani oo kale waxay sheegtay in baahiyahooda ay si joogtaa u kordhayaan maadaama culayska intaa la eg hayaan qoys ahaan saado oo soddon iyo shan jir ah ayaa si muruga leh uga hadashay dhibaatada soo gaartay dadka barakacyaasha ah iyo caqabadaha haysta qoyskii martida loo ahaa waxayna sheegtay in dhaqaalahooda oo yar uusan si qurux badan u kaafinaynin baahida dadkaasi waxayna sheegtay inay u baahan yihiin taageero iyo kaalmo dheeraad ah si ay u helaan nolol wanaagsan sida laga soo xigtay warbixinada qaramada midoobay tirada dadka ku barakacay suudaan waxay gaartay ilaa saddex dhibic hal milyan oo ay ku jiraan hal dhibic shan milyan oo ku sugan daafuur oo keliya intooda badani waxay ku nool yihiin buushash yarar oo ay ka sameeyeen baco iyo coosado iyagoo ku jira xaalado adag halka qaar kalena ay la nool yihiin qoysaska martida loo yahay kuwaasoo aanan si dhammaystiran u heli karin cunto biyo iyo hoy ku filan taasina waxaa u sabab ah duruufaha dhaqaaleh ee uu xilligani waddanka marayo qaar badan oo ka mida dadka barakacyaasha ee ku dhaqan xarumahan ayaa ku nool teendhooyin qadiimi ah oo aan ku habboonayn in la deegaansado kuwaasoo ay ka muuqato nadaafaddarro bahsan islamarkaana sababi karta cudurro gaar ahaan marka uu roobku da-o cawatiif idiris oo ku nool tuulada quulo ee galbeedka alfashir oo la hadashay warfidiyeenka ayaa sheegtay in gurigooda oo aad u yar oo kooban iyo duruuftooda aysan marnaba ka hor istaagin inay qaabilaan toban qof oo qaraabadooda ah oo ka soo qaxay alfashir waxa ay carabka ku adkaysay inay sii wadi doonaan martigelinta dadkan ilaa ay meel munaasaba ka helayaan haddana waxay ka mid noqdeen bay tiri qoyska oo ah danyar la daalaa dhacaya nolol maalmeedkooda isla xaaladan maxamed cali aadam oo ka mid ah kooxaha gargaarka ayaa shaaca ka qaaday in qoysaska saboolka ah ee martigelinaya dadka barakacyaasha ee ku nool tuulooyinka ay yihiin dad daqligoodu hooseeya oo aan xamili karin culayska wuxuuna soo jeediyey in la caawiyo sida uu qabo baraha cilmiga bulshada maxamed sulaymaan qoyska ku nool tuulooyinka nabdoon ee martigeliya dad badan oo ka soo barakacay guryahooda ayaa laga yaabaa inay cadaadis nafsiyadeed iyo mid bulsho kala kulmaan culayska iyo mas-uuliyadda ay dhabarka u riteen gaar ahaan marka la eego daqliga xadidan ee soo galaa khubarada arrintan ka hadlay ayay dadka reer suudaan gaar ahaan kuwa diinta aqoonta u lahi ku dhaliilayaan inay ku howlan yihiin marin habaabinta bulshada kana soo horjeedaan in dadka muslimiinta ay iscaawiyaan oo dhibta iyo dheefta wada qaybsadaan hay-adaha sheegta gargaarka ayaa markii ay ku fashilmeen howlahooda waxay u muuqdaan kuwo ka niyad jabsan sida ay dadka isku caawinayaan taasoo ugu dambeyntii keeni karta in laga maarmo dhammaantooda haddana waxay u muuqdaan kuwo arrintaasi ka dagaalamaya aqoon-yahanada ayaa ku talinaya in la garab istaago qoysaska martigeliyey dadka walaalahooda ah ee soo barakacay dhaqankan iscaawintaa ayaana waxay ku tilmaameen mid aad u wanaagsan oo suurto gelinaya inay yaraato dhibaatada dadka barakacayaasha ah soo gaaraysa soomaaliya sanad ka hor markii ay saameeyeen fatahaadaha waxay meelo ka mid a wilaayaadka islaamiga ah sida magaalada jilib lagu arkay dhaqankan oo kale qoys badan ayaa martigeliyey dad ay guryahooda biyuhu ka soo barbixiyeen waxaana ay la gaar ahaayeen wilaayaadka islaamiga ahi in laga waayo xero barakac iyo guryo foolxun oo ka samaysan baakado iyo maryo dhammaaday oo cudurro laga dhexli karo marka uu roob yimaado ama cadceeddu kululaato